mar haddii kahortagii la waajibiyey oo talooyinkaas ay bixiyeen khubarada caafimaadku waxaan xoogga saarnay haddii aan nahay maamulka gobolka banaadir si aan bulshada soomaaliyeed ugu baraarujin lahayn sidii ay ugu dadaali lahaayeen ka hortagga caabuqa covid nneteen arrintaas waxaan samaynay wacyigelin ha ahaato boorar lagu dhejinayo isgoysyada ha ahaato goobo la geeyey yacni agabka gacmaha lagu dhaqdo ha ahaato qalabka afka lagu xirto maaska ah ha ahaato golofiska iyo baraarujinta bulshada oo aan u sheegnay dadka inay kala fogaadaan intay suuragala inay guriga joogaan iyo inaan meelaha zaxmada ah oo ciriiriga ah oo kulamada aan laysugu imaanin muddada lagu jiro ka hortagga caabuqa covid nneteen runtii waxaan diyaarinay oo kale oo taas dhinaceeda socda team ama koox loo tababaray dadka u geeriyooda covid nneteen yani yani sidii loo aasi lahaa sidii loo aasi lahaa ayaa loo tababaray sidoo kale waxaa loo tababaray oo u diyaar noqda u diyaar ah macnaha culimo soomaaliyeed oo bulshada loogu talagalay inay ka wacyigeliyaan yacni inaanay inaanay ku soo xoomin maydka ama qofka bukaanka ah maadaama cudurkaan uu yahay cudur khatar ah oo si fudud bulshada ugu faafi kara culimmada iyo dhakhaatiirta talooyinkoodu waxay u yihiin bulshada lagama maarmaan sidaa darteed bulshada soomaaliyeed waxaa looga fadhiyaa inay u dhuga nuglaadaan talooyinka iyo irshaadaadka ay bixinayaan dhakhaatiirtu isla markaas yacni sidii loo aasi jiray meydadka ama loo booqan jiray bukaanada si ka duwan in loola dhaqmo qofka buka yacni usoo dhaca yacni cudurka la yidhaahdo covid nneteen sidoo kale qofka u dhinta yacni in janaasadiisa aan la soo buuxin oo yacni janaasatul qayb loo loo la tukado yacni isla markaas yacni qaabkii loo aasi jiray meydadkana wax yacni wax badan ayaa laga bedelay oo anugu tala galnay in bulshadu ay ku baraarugsanaadaan waxyaabaha bulshada laga wacyigeliyay waxaa ka mid ah goobaha yani laysugu imaanayo oo mataqaanaa aan yani lasoo buuxin oo goobaha zaxmada ama ciriiriga ah yani aan laysugu imaanin qofka oo markuu hindhif hindhisaayo loogu talagalay yani inuu ama mataqaanaa tiish ama naabkiin uu ku hindhiso amase uu mataqaanaa xusulkiisa ou afka saarto marka uu hindhisaayo saas oo kale waxyaabahaasoo dhamme waxay ka mid yihiin talooyinka dhakhaatiirta oo aan mar walba u gudbinno bulshada soomaaliya